waxa waaye in dadka badi ay ka hor dhacaan oo laga murmo banaanka oo aan waxaa jirin waxay lamid tahay un markab soo saaran xawaash oo aan isagooba aan dekadii kusoo xiranin oo caraftiisii baate laysku dagaalayo oo layiri baate markabkaas hadduu yimaado waxa waaye carfintiisa iyo iyo xawaashkiisa waxaa maaragtay maamulayo maaragtay hebel iyo hebel iyo ama combaniga iyo combaniga oo kadibna wixii inay imaan doonaan nabad ku imaan doonaan in kaleba aan la ogeyn oo doodka dhalatay oo kaleda marka wax badan baa marka dadka soomaaliyeed iyo jiilka cusubo ay u baahan yihiin doorasho culeyskay leedahay sida ay hadda iyo xilliga iyo waktiga kan iyo waxa maanta xaalada dalka aan fognahay oo lagu wada sugan yahay in aada maaragtay looga fiirsado oo aada maaragtay loogu dhaqagalo magaca loo bixiyey aanan ahayn wejigeedeedana ay ujeedo badan keliya maaragtay intay keento dana berina maaragtay wax kasii duwan wixii la filayo ay ahaadaan laakiin ilaahay waxaan rajeynaynaa waxuna heshiis lagu yahay oo wanaagsan ummad soomaaliyeedan ugu jirto oo siyaasiga siduu rabo keliya aanan la fiirinin inay noo maaragtay timaado sidii wadankan ee dhibka haysta looga bixi lahaana ay u noqoto guddi